dalkiidinka qarri weyn dadyow kala wada qoqoban
kulan wacan u wanaagsan meel walbaa joogtaan si kastoo maqalka idin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada waraysada xilli walba hadahan kale aad maqashaan marka laga reebo habeenaba jimcaha
war askar istaag idinkuba istaaga maxaa tahay maxaa tihiin idinkuba qoriga keen waa laga xaraynayaaye haddaad xaniinyay dheer tahay bal kaala iga qaad ruux dab hayaa ruux dab wadaa looma diro
mar kale kulan wacno wanaagsan waa sabdi axada soo gelayso sideed labaatanka bisha lay tobnaad ee desembar sanada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijkan caawa aan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga helay waxaa qayb ka noqon doona qaraxeen ku dhintay in ka badan boqol ruux tiro intaas ka badan ay ku dhaawacmeen ayaa ka dhacay isgoyska ekas kontarol ee gobolka brandary muqdisho warar kala duwan oo ka soo baxaya khasaraha qaraxaasi ayaan gorow idiin soo gudbi doonaa qodobada kale barnaamijkan caawa aan kusoo qaadan doono haddii allah awoodda laga helay waxaa qayb ka noqon doona qaraxa ka dhacay ekas kontarol afgoye waxaa sidoo kale qayb ahaa labaatan arday oo ka mid ah arday wax ka barta jaamacadda brandary ee muqdisho gebi ahaanba way dhinteen wararka ugu dambeeyey ayaan idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawaan kusoo qaadan doona waxaa qayb ka noqon doona qaar ka mid a eelada dadkii waxyeelada ka soo gaartay qaraxii maanta ka dhacay isgoyska ex control afgooye ayaa weli baadgoob ugu jira dadkoodii waxaana qaarkood ay sheegeen in ilaa hadda aysan hayn dadkoodii waxyeelada ka soo gaartay qaraxaasi waxaan idiin soo gudbi doona saaxiibayaal hooyada soomaalida oo cabasho muujinaya waxyaabaha kale caawa barnaamijkan kusoo qaadadan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-isul wasaare xasan cali kheyre ayaa si wajir uga tacsiyey waxaana xasan cali kheyre maanta ku dhawaaqay gudda wasiir ah kuwaasoo gurmad caafimaad u fidan doona dadkii ku dhaawacmay qaraxii maanta lagu qaaday isgoyska ekas control afgooye goorro ayaana faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doona qodobada kale barnaamijkan caawa aan kusoo gudbi doona waxaa qayb ka noqon doona madasha xisbada qaran ayaa madaxda dowladda federaalk soomaaliya ka dalbaday in xilka laga wada qaado hay-adaha ammaanka ee dowladda federaalk soomaaliya booqasho ay ku tagin qaar ka mid isbitaalada magaalada caasimada ah muqdisho ee la gaadha qaar ka mid dhaawacyada waxyeelada ka soo gaartay qaraxii isgoyska ekas control afgooye ayaan idiin soo gudbi doonaa xildhibaano ka tirsan labada aqali baarlamaanka soomaaliya oo shirshiraas ku qabtay magaalada caasimada ah muqdisho ayaa sheegay in shacabka ku nool gobolka bandir ay iskugu darsantay qarinta booliiska ee saraha qaraxyada ka dhexay muqdisho iyo qarxinta al-shabaab ay u geysanayaan shacabka ku nool gobolka bandir ee muqdisho qaar ka mid a madaxda xubnaha federaalka qaybta ka ah oo galmadu a qaybi ka tahay ayaa ka tacsiyay qaraxii maanta lala eegtay isgoyska ex control afgooye waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibiyaal cabasho iyo midnimo iyo baaq ay shidanayaan madaxda xubnaha federaalka qaybta ka xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa in ka badan afar iyo toban beri oo ka doodayeen sharciga doorashooyinka qaranka maanta waa meel mariyeen waxaana sharcigaasi xildhibaano ka tirsan maanta ay dhaliileen waxayna sheegeen in sharcigan uu yahay mid khiyaano qarana goorrow ayaana buuq iyo sawaxan maanta kulanka golaha shacabka hareeye ay idiin soo gudbi doonaa qodobadaas iyo wuxuu ku soo korra inta barnaamij aan kuwa jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalamaan qaybaha dambe barnaamij waxaa ku dhegaysan doontaan heystaan tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibkay cumar axmed raxam suxeefe ayaa barnaamijka cawdhanka farsamo qaabilsan mahad nuur axmed ayaa barnaamijka soo saarista gacan ka geystay ee waa mar kale iyo xulashada wareysada
waxaan bedelayaa dhaqankii siyaasadeed ee madaxda dowladda caado ay ka dhigteen in safarro aan loo baahnayn lagu sii socdo haddaad ii doorataan haddaan magaaladan naba keeni waayo baabuurtii waaweyneed yaan gadaal ka geli jid la xiraayo ma jiraayo markaan shabaab ka adkaanno markaasaan baawarka ku raaxaysanayna laakiin isma keeni kartid adoo dagaal ku jira inay jidadku ummadda ka xiran yihiin
musiibay adkaytaa isbuuk musiibay adkaytaa isbuuk isbuuk musiibay adkaytaa mana oga musiibay adkaytaa mana ogay
kulana sanadana saaxiibil kusoo dhawo barnaamijka dhan barnaamijkan gab ahaanta se waxaan caawa ku eegi doonaa munaasabadii qaraxii maanta ka dhex isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimada ah muqdisho warar kala duwan ayaa ka soo baxaya qarax xoogan oo maanta ka dhac isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimada ah muqdisho qaraxaas oo inta badan joogtaysa maanta laga wada maqlay qaraxaas oo intiisa badan joogtaysa saaka laga wada maqlay dhammaan xaafada ay ka kooban tahay gobolka brandary muqdisho ayaa waxa uu ahaa mid ismidaamin ahaa kaas oo loo adeegsaday gaari xamuul ah oo laga soo buuxiyaabaha qaraxa islamarkaasna lala beegsaday bar control oo wasaaradda maaliyadda dowladda federaalk soomaaliya ay ku leedahay isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimada ah muqdisho goobta qaraxaas uu ka dhacay ex control afgooye waxay kulmisay shacabka soomaaliyeed oo aada u tiro badan kuwaasoo iskaga kala yimid afar jid oo ay kulmisay isgoyska ex control afgooye ee muqdisho isgoyska ex control afgooye ee shabeellaha hoose waxaa ku kulmaa in ka badan shan wado oo muhiim u ah islamarkaasna ay kulmisay shacabka ka imaanaya wadoonkaasi waxaana saaka ee goobta qaraxaas oo ka dhacay ku sugnaa dhammaan dad u kalahaya shaqooyinkooda iyo dad sidoo kale u socda goobo ay waxbarasho ku yaala magaalada caasimadda ee muqdisho hal mar ayaa laga wada maqlaa jugta qaraxa ee laga wada maqlay dhammaan degmooyinka gobolka brandiri muqdisho waxaana halkaasi hal mar ku wageliyo dhammaan inta badan dadka ku sugnaa isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimada muqdisho intaana gelin tacsida madaxda qaranka waxaan ku hormarayaa goobjooga ku sugnaa halka qaraxaas uu ka dhacay waxaana faahfaahin uu ka bixinayaa bal waxa uu arkay qaraxa marka uu dhacaya ee ka hor iyo kadib ina lilahi wa ina ilaa raajicuun inta dhimatay allah u naxariisto inta ku dhaawacantana allah caafiyo meeshan masiibaa ka dhacday saaka ana waxaan ka yimid ceelasha marka ceelasha markaan ka yimid jegboynta markaan ku soo degay iyo qarax horuu ka dhacay marka ani gaarigii soo socday waa u jeeda laakiin gaari kale oo turkiyada wadatay aa lagu dhuftay gaariga gaariga noociisa maba xaqi jirtaa gaariga daynaan ku qiyaasay aniga koraan uga jeeda aniga gaari oo turkiga leeyihiina lagu dhuftay gaariga haa gaariga turkiga istaafkiisa iyo laba nin oo turkiya labada turkiga iyo istaafkooda waa laska soo qaaday derbigaana lagu dhuftay marka kan gaarigana la soo qaaday gruufta ahayd marka labada turkiya meeshaan ka soo dhex baxeen iyagoo meyd ah way ku dhinteen laakiin dadka kale xisaab ma laha meesha jaamay ahayd arday jaamacaddan oo muqdisho aad ugu baaba'ay saddex hoome ee waxba kama badbaadin buugaagtoodii waxooda intay buuxaan qaaraan wawacnay adiga weli la hadda buugaagtooda waa kuwan qaarna waa wawacnay danna waa weynay mid ka mida goobjoogayaal ee ka agdhawaa ee halka qarax uu ka dhacay iskayska ex control afgooye ee magaalada caasimada muqdisho ayuu kaas ahaa intaas kadib waxaa goobta gaaray ee mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka brander iyo saraakiil ka tirsan ciidanka booliiska soomaaliyeed waxaana halkaasi ay ka sheegeen in tiro badan oo dhaawacaha halkaasi qaraxaas uu ka soo gaaray sidoo kalena waxay sheegeen inuu jira dhimasho badan balse taliyaha booliiska ee ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo guddoomiyaha gobolka brander ayaa isku qaabsaday lambarka ama tirada qarxii tirada dhimasho ee qaraxii ex control afgooye maanta uu sababay naca wuxuu sagaashameeyo sida hadda ay noo sheegeen goobjoogayaashii tirada dhimashada oo rasmigaana gadaal ayaan ka ogaan doonnaa laakiin ma yara dhimashadaas waxay u badnayd arday u socotay dugsiyada dugsiyadaha iyo jaamacadaha number weyn ama tiro badan oo ardayda ahi waxay ahayn jaamacadda banaadir inna lilahi wa innaa ilayhi raajicuun allah u naxariisto dadkaas ku dhintay halkaas waxay ahaayeen dad aan waxba galabsan shacab rayid ah intooda badan waxaa la laayay dadkaas dhagariqabayaasha ku soo duulay dalkeenna soomaaliya ma aha markii ugu horreeyey oo ay qaraxa noocaas oo kale ah ay la beegsadeen mar kasta oo ay arkaan meel zaxmo ah ama bulshadu isugu badan tahay waxa ay ka caado dhigteen inay sidaas oo kale
gudoomiyaha gobolka brandir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed filish ayuu kaas ahaa oo sheegay in khasaare badan uu jiro balse wixii ku soo kordha ay dib ay ka shaacin doonaan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tacsi u diray qoyska iyo ehelada muwaadiniinta soomaaliyeed ee ku nafwaayay qaraxii bahalnimada ahaa ee maanta lagu qaaday isgoyska ex control afgooye ee magaalada caasimadaha muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa tilmaamay in goobta lala beegsada qaraxaasi ay muujinayso ficilada gumaadka ah ay ku hayaan shacabka soomaaliyeed ay sida u banaysteen dhiigga muwaadiniinta iyadoo aan loo kala kacayn madax iyo sidoo kale dad shacaba بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون saakii subaxdii waxaa dhacay qarax meesha loo yaqaano ex control ee aada wadada aada afgooye halkaasoo ka dhacay qarax aada iyo aada u weyn ayna ku la-deen dad fara badan oo isugu jira dad danyar oo u kala hayay nolol maalmeedkooda u kala hayay shaqadooda si ay u quudiyaan reerkooda iyo caruur u kala lahay iskuuladooda oo da-yar iyo dad badan oo aan waxba galabsan oo ka shaqeynaya wadada u dhexeeya ex control iyo afgooye oo ka shaqeynaya wadada dhismaheeda waxaan leeyahay waxay ahaayeen shuhado ilaahay ha u naxariisto jannadiisi iyo naxariistiis allaha siiyo qaraabadooda iyo ehelkooda iyo asxaabtoodana samri iimaan allah ka siiyo wakhti ay kusoo beegantay waxay ahayd wakhti lama filaan ah oo dadku ay u socdeen nolol maalmeedkooda ujeedka ka dambeeyana waxay ahayd inay ummadda soomaaliyeed ay argagax geliyaan oo ay qalbi jabiyaan oo ay ku xasuuqaan fursad kasta ay u helayaan waxaanse leeyahay ummadda soomaaliyeed iyo dowladdoodu marna lama qalbi jabin karo marna lagama hor istaagi karo horumarka dalkan iyo dibidhiskiis kooxdan argagixisada ah ee shabaab waa koox u shaqaysa argagixiso caalami ah oo loogu soo diray ummadda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed inay xalaalaystaan dhiigooda ay xasuuqaan ummadda soomaaliyeed ay burburiyaan wax dhismo ah shabaab wax ma dhisaan waxbay dumiyaan ma dhisaan iskuullo ma dhisaan goobo caafimaad ma quudiyaan shacab kama shaqeeyaan mustaqbalka caruurta soomaaliyeed waxay ka shaqeeyaan oo loo soo kontract gareeyey oo loo howlgeliyey inay ummadda soomaaliyeed ka hor istaagaan horumarka inay laayaan shacabka soomaaliyeed inay laayaan caruurta soomaaliyeed iyo mustaqbalka dalkan uu leeyahay waxaan ku adkeenayaa xukuumadda ama aan faraya inay si deg dega u gurmadaan shacabka soomaaliyeed oo halkaas ugu xasuuqiyo cisbitaalada yaalla ay si deg deg u gaarsiiyaan wax alla wixii taageero ah ay la gaari karaan shacabka soomaaliyeedna waxaan leeyahay inay iyaguna garab siiyaan dadkaas waalahooda cisbitaalada yaalla wax alla wixii taakulena ay la gaari karaanna la gaaraan waxaana alla uga baryayaa intii halkaas ku dhimatay maanta inuu ilaahay jannadiisii naxariistiisa siiyo eheladoodii iyo qaraabadoodii iyo asxaabtoodana uu ka siiyey samri iyo iimaan dhibkan maanta dhacay wuxuu noo yahay cashar joogto ah dalku wuxuu ku jiraa dagaal inaan u feejignaano argagixisada maalin walbaba waxa ay qorsheynayso inay tahay inay layso shacab soomaaliyeed aysan u socon dadka u shaqeeya dowladda waxaa loo baahan yahay inay arinta maanta dhacday oo argagixisada ah oo naxdinta leh inay namidayso oo aan hal meel uga soo wada jeysano la dagaalanka argagixisada iyo cidda la shaqaysata
madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kaasi oo ka tacsinaya qaraxii maanta lagu qaaday isgoyska ekas control afgooye ee muqdisho ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre ayaa magacaabay guddi qaran oo ka shaqeeya guddibareedka gurmadka loo sameeya dadka waxyeelada kasoo gaartay weerarka ururka weerarka ee maanta lagu qaaday isgoyska ekas control afgooye ee magaalada caasimada ah muqdisho ra-isul wasaare xasan cali kheyr ayaa ugu horreyn u tacsiiyey ehelada dadkii waxyada ka soo gaartay weerarkaasi wuxuuna sheegay in gudd uu magacaabay ay ka shaqaynayaan iskudubareedka gurmadka loo fidinayo dhawacyada iyo gagaaridda eelkaee dadkaasi ay ka baxeen kheyre waxuu sheegay in dhawacyadaasi aan gudaha wax looga qaban karin loo raadin doono caafimaad iyo daryeel dalka dibaddiisa wuxuuna ugu baaqay bulshada soomaaliyeed dal iyo dibad meel kastoo ay joogaan inay ka qayb qaataan gurmadka socda iyo dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab bismi illahi raxmaan raxiim inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun waxaan tacsi u diraynaa eheladii iyo qaraabadii ay ka baxeen dadkii ku naf waayey qaraxii ay geysteen argagixisada kana geysteen magaalada muqdisho waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto inta dhimatay inta dhaawacana ilaahay ha caafiyo sida ugu dhaqsaha badan waxaan magacaabnay guddi heer qaran ah oo heer wasiiro ah oo ay wasiiro iyo guddoomiyaha gobolka iyo dad kale ay qayb ka yihiin si loo dardargeliyo gurmidka loo fidinayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaas loona gargaaro eheladii ay dadkaasi ka dhaawacmeen ama ay ka dhinteen sidoo kale waxaan ka shaqaynaynaa in ciddii dalka gudihiisa lagu daaweyn karana lagu daaweeyo ciddii aan lagu daaweyn karinna aan ul raadino xal dibadda loogu qaado shacabka soomaaliyeed kuwa magaalada muqdisho jooga iyo dalka dibadiisa iyo meelaha kaleba waxaan leenahay wakhtiyada ay dhibaatadu dhacaan waa muhiim in laysu soo gurmado waa inayna shacabku isu gurmadaan xarun gargaar degdeg ah ayaa looga shaqayn doonaa si loo la isugu dubarido shaqada gargaarka ee socota ugu dambeyntii dalkani waa dal dagaal ku jira argagixisaduna waxa ay isbeegsataa keliya waa shacabka soomaaliyeed waxaana rabaa inaan dadka soomaaliyeed meel walba ay joogaan aan u sheego ummadda soomaaliyeed niyadooda marna daciifi mayso inta laga soo afjari doono guushana ummadda soomaaliyeed boqolkiiba boqol ay ku dambeyn doonto mar labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii laga geeriyooday kuwa xanuunsanna oo ku dhaawacmana waxaan ilaahay uga baryayaa in ilaahay si dhaqsala u caafiyo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayuu kaasa uu ku dhawaaqaya guddi wasiiro ah oo loo magacaabay oo gurmashada dadka waxleel ka soo gaartay qaraxii maanta lagu qaaday iswiiska ex control afgooye ee magaalada caasimada ah ee muqdisho sheekh maxamed shaakar al xasan oo ah madax xukuumadda galmudug oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamo ee galmudug ayaa ka tacsiiyey qaraxii maanta lagu qaaday isgoyska ex control afgooye halkaas oo ku dhintay in ka badan boqol ruux tiro intaas ka badana ay ku dhaawacmeen sida warar kala duwan ay nagu soo gaarayaan alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wslama cla sayidina muxamadi wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu inna lilaahi wainna ilayhi raajicuun waxaan halkan tacsi uga dirahayaa ummadda islaamku meel kastay joogaan gaar ahaan ummadda soomaaliyeed dhibaatadii ka dhacday caasimadda soomaaliya maanta oo taariikhdu ay tahay siddeed iyo labaatanka bisha labiyo tobnaad labada kun sagaal iyo tobanka dhacdadaas oo ahayd qarax lala beegsaday dad yacni shacab ah iyo dad mas-uuliyiina intaba dhacdadaas oo ah dhacdo tiiraanyo badan dhacdadaas ayaan uga tacsiyeynayaa ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan khaasatan waxaan uga sii tacsiyeynahayaa dadkii eheladoodu ay ku geeriyoodeen qaraxaas iyo kuwii ay ku dhaawacmeenba waxaan leenahay walaalihii ku shahiiday halkaa oo shuhadada ahaa ilaahay darajaadka jannada ha dejiya baan leenahay naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo ahalkii iyo qaraabadiina sabar iyo iimaan allaha ka siiyo beddel khayr qabana ilaahay ha siiya baan leenahay kuwa dhaawaca ah oo musiibada ku dhaawacmana ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu noo bogsiiyo ilaahay noo caafiyo waxaa la yidhaha nin la haysta jirkiisa jirridda kama qoslo waa jirkeennii gobolkii oo la jarahayo marka annaguna waa isaga tacarsiyadaynaynaa ahalkii iyo qaraabadii aad ugu sii dhowaa iyakana waa u tacsiyaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu naga wada sabar siiyo waxaan dhihi karnaa runtii waa musiibo soomaaliya haysata hay-ada yadaheediina loo soo marsiinayo gobolkood waxaan leenahay ilaahay ha naga bogsiiyo dhammaanteen ayaan leenahay waxaan kaloo halkan uga tacsiyadaynayaa oo tacsi tiiraanyala u diran iyakana walaalaheenna turkiya oo ah dawladdii soomaaliya u soo gurmatay waqti soomaaliya u baahneed in loo soo gurmado oo iyakana ayaku gurmadkii ka wada halkaas ay wax ku soo gaadheen intii dhimatana allah u naxariisto intii dhaawacmatana ilaahay ha bogsiiyo ayaan leenahay wanaaggii iyo ficilkii wanaagsanaayay walaalahood u samaynayeen ayay wax ku soo gaadheen waxaan leenahay ajarkiinna allaha weyneeyo ayaan leenahay intii dhibkiinnu uu la eg yahay ajarkiinnuna la ekaanahayaa waxaad u timaadeenna waxqabad walaalihiin oo naftiinnii iyo maalkiinniiba aad ku bixinaysaan waana taariikh waxay qorayso aan la hilmaami doonin wixii nool waymay hilmaami doonaan waana idinku xusi doonaan waxaan idin leenahay marka walaalayaal dhibka idinsoo gaara waana soo wada gaaray waxaan leenahay dhammaanteen ilaahay ha naga sabar siiya ayaan leenahay kab khayr qabana ilaahay hana siiyo
madaxa xukuumadda galmudug mushaac maxamed shaakir al xasan ayuu kaasaha oo ka tacsiinayay weerarkii saaka lagu qaaday iskuiska ekas control afguyo ay ku dhinteen in ka badan boqol ruuxto intaas ka badan ay ku dhaawacmeen oo isku jeed dad ganacsato xoogsato iyo dad waxbarasho u socda markaasi goobo waxbarasho ku yaala magaalada caasimada ee muqdisho dadka ka tacsiya waxaa qeyb ka ah madaxweyne jubbaland axmed maxamed islaam madoobe oo sanasha jiraad ku qabtay magaalada la yiraahdo ee kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ahna caasimada kumeel gaarka maamulkiisa waxauna sheegay in shacabka soomaaliyeed looga baahan yahay in isgarabsadan una midooban la dagaalinta ururka al-shabaab ee dhibaato xoog leh ku hayo ee soomaaliya
qaraxa malaxayaasha ay geysteen ex control afkoodii controlkaas siinka dheer ka dhacay ceelasha biyaha oo lagu sheegay dad aada u tiro badan oo arday u badan inay dhibaatada ku gaadheen waxaan leenahay ilaaha u naxariisto gacan ka xaqdaran baa leesahay waxaan leenahay dowladda soomaaliyeed iyo mas-uuliyiinta kulligeenba leh aan qaadanna mas-uuliyadda maalooba shacabka ku dhacaysa madbaxada ku dhacaysa maalooba shacabka la gowracayo ee qaraxu ku dhacayo dhisaastarkee la burburinayo la baabi'inayo waxaan u baahannahay mas-uuliyaddeeda inaan inaynaan maalin walba noqoninun inaan wax ka tacsiyeyno oo arrin qariiba ay nagu noqotee bal aan ka shaqayno bal cadowgaas manaxaha ah si aan goobihiisa ugu tegi lahay aada baan uga xunnahay waa mu'sif oo wax laga xumaado waa caruur waa arday waa dad shacawoodan leeya maaha kuwa siyaasad lagu hayo maaha kuwa dembi galabsaday waa abri aaweye dadka labaynay
axmed maxamed islaam madoobe ayuu kaasaha hoosna ee ka hadlayay kana tacsiyayay qarxii maantay dadka waxila ka soo gaartay qarx una tacsiyan dadka waxila ka soo gaartay qarxii maanta lagu qaasgoyska ekas control afkooya halkaas dad badan oo soomaaliyeed ay ku nafwayeen kuwa badanna ay ku dhaawacmeen xulashada warasida ayaa dhegeysanaysaa radio aadanaha oo la socotaan muqdisho ayaa markaan dib ugu laabanayaa madasha xisbiyada qaran ayaa maanta waxay booqdaan qaar ka mid a isbitaalada muqdisho waxayna sheegeen inaan la aqbali kareen in si joogto ah loo xasuuqo shacabka ku nool magaalada caasimadda ee muqdisho dowladuna aysan waxaaba ka qaban weerarada ay al-shabaab oo lagu tuhmay ka dambeyn qaraxani ka geysanayeen muqdisho xasan sheekh maxamuud oo ah madaxweynaha hore ee soomaaliya iyo sheekh sharaaf sheekh axmed oo ah madaxweynaha dowladda kumeel gaarka ahayd ee soomaaliya ayaa shir jiraad ugu qabteen xarunta madasha xisbiyada qaran waxay sheegeen inay abaabuli doonaan shacabka soomaaliyeed si looga hortago weerarada abaabulka ah ee al-shabaab ay ka geysanayeen muqdisho waxay ku baaqeen shacabka soomaaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool muqdisho inay fadhiga ka kacaan si wax looga qabto waxaa suuqa ka socda muqdisho oo qaraxyadu ay ugu horeeyaan aad iyo aad waxaan u tabaynaa doorkii dowladda inuu meesha gaabis xoog leh inuu ka jiro ma aha siyaasad ma aha magaciisi laakiin madaxtooyada agteeda iyo maxaanku idhahdaay hotel maxaanku idhahdaa swal wixii ka dhacay maalin ogeeta waa ogeynay waa aragnay waa u joognay meeshii magaalada inay ugu amni badnaatay ahayday ahayday maantana meesha wixii ka dhacay waa ognahay ma eedaynayno ma dhaliilayno nalama liitaan wiilasha ciidamada ah ee amniga jooga ee qaarkood dhimanaya qaarkoodna dhaawacayo maalin walba maalin walba dhimanaya ee dhaawacmayo waa shuhada waa geesiyiin waxay mudan yihiin qadarin iyo waxweyn amnigeenna meesha uu ka dayacan yahay waa dhinaca hoggaanka iyo siyaasadda waa amnigu siyaasaddaa hagto siduu u shaqaynaayo iyo wuxuu waxaynaayo meel fogow dalkan ka yimiday meel fogow dhib badanuu ka yimiday todo horumara badanaa la soo sameeyey waana lagu jiraa dowladda dadka inay dhinacna ka daciifiso oo dhaqdhaqaaqoodii iyo dhaqaalahoodii iyo hantidoodii iyo waxoodii iyo isu socodkoodii ay carqaladayso cariiri geliso ayadoo ugu marmarsiinayso amnigii baan sugaynaa amnigiinna dadkuna ay ku dulqaateen amnigaan sugaynaa maadaama la yidhi in ay ka dulqaataan xorriyaadkoodii qaar ka mida ay ka tanaasulaan ay oggolaadeen oo ilaaya maanta cid diidanoo jidka taagan oo qaylinaysa aan la arkayn tanoo kale haddana inay dhacdaahay waa labageeriyaad waaye waa xanuun kaloo sii dheeri ah waaye argagixisadu waa joogtaa dagaalay dalka ku haysaa ma ma ma ma ma inkirayno iskama indhasaabayno laakiin nimanka niman dagaal lagu haayo oo cararaayo oo tuuganimo wax ku samaynaayo inay yihiin iyo niman daansha daanshoonaayo oo beledkan wixii baasigii la aruursaday meel walba u sii socda wax waxaynaayo gaabiska aan annaga aan tuhmayn inuu meesha ka jiran arkayna kaas waayo dowladda waxaan ugu baaqaynaa siyaasaddeeda amniga dalka guud ahaan gaar ahaan caasimadda jamhuuriyadda ee magaalada muqdisho dowladdu waa inay wax ka baddashaa sidaan ma ahaan karto kuma sii socon karto maalin walba boqolaal qof oo dhintay ma arki karno maalin walba dad gubtay oo la kala garan laayahay inuu nin ah ina naag eed la kala garan laayahay oo maxaanku raa meydkoodii oo madow meel uu yaallo inaan soo aragno wax aad iyo aad loogu farxi kara maaha wax aad iyo aad loo jeclaysan kara maaha wax laga aamusi kara ma aha cadow waaya nimankan maxay u jiraan ma aha su-aasha maxaa loo dhammaystiri waayo maanta oo loo baabi'i waayo hal biri ma ahan laakiin sida loola tacaaloohaayo si ka habboon oo loola tacaali karaa jirto si ka si fiican oo loo qaban karaa jirto dowladdu gaabisaa meeshaas ka jiro sidaana waxba kuma socon karaan cadow waaye dad waaye waxa dadka laaynayo dadaa celi karo dhagax jidka la dhigay iyo carre meel la tuura ma celi karaan dadku dadaa celi karo fikiraa celi karo dadka soomaaliyadaa celi karo إنا لله وإنا إليه راجعون إن له ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى sida madaxweyne xasan uu sheegay waxaan rabnaa inaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeyno gaar ahaan waalidiintii iyo haladii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta qaraxii ku dhintay iyo kuwa ku dhaawacmay hantida ku burburtay kuwa dhintay waxaan leenahay allah naxariisto kuwa dhaawacana allah caafiyo hantida burburtana waxaan leenahay mataqaanaa bedel khayr allah siiyo runtii madaxweynuhu sida uu tilmaamay waxaan soo aragnay ugu xanuun badan dad meydadkooda la kala gara waayey dad dhaawaca iyo dad dadkii suuqa u aaday ay ka dhinteen iyo dad aan la aqaanin ilaa hadda dadkoodii aan la helin waa gara kartiin duruufta dalkan uu ku jiro qof maanta dhintay iyo qof dhaawaca labaduba waa culays guriga ay ka baxeenna culaysuu ku yahay qaran maanta u taagan oo caawinayana annaga nooma sooma arkin sida mataqaanaa dadka soomaaliyeed lagu yaqiinay oo ama caadada ahayd madashu waxay rabtaa inay baaq u dirto dadka soomaaliyeed inay dadkaas u gurmadaan la garab istaago dalkan mushkila aan la noolnahay mushkilada aan la noolnahay waa mushkilada al-shabaab iyo alqaacida waa dhagarqabayaal ka been sheegay diinta islaamka u soo joogay maalin walba inay dhibaateeyaan dadka soomaaliyeed si macno la'aana marka runtii filkaas aadka u foolxun waa cambaaraynaynaa waxaan leenahay diinta islaamka ma qabto arrintaas dadnimaduna ma qabto maxaan ku idhahda soomaalinimaduna ma qabto qofkii hadda maanta u haysta inuu janno ku gelaayo qof miskiina oo risqudoona dilkiisa ama dhaawaciisa ama burburinta hantidiisa wuxuu ka been sheegay diinta ilaahay wuxuu ku been u abuurtay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan dhihi lahayn dadka soomaaliyeed ma looga soo wada jeestaano dhallinyaradaas wixii la marin habaabiyana waxaan u sheegaynaa arrintaanu diinta islaamka waa ka fogtahay dhiig muslim janno laguma galo cadaabaa lagu galaa war jannada haddaad rabtiin beerafasha masaajidda aada qur-aanka barta ummadda kaalmeeya laakiin maalin walba inaad hooyo soo dadaashay caruurteedii oo jaamacada dhammaysay ama u socota aad ka ooyinsiisiin ama aabba a ka ooyinsiisiin ilaahay uguma dhowaanaysiin marka afkaartaanuna afkaar diineed ma aha waa afkaar lagu xumaynayo diinta islaamka afkaar lagu ciqaabayo dadka soomaaliyeed waxaana aaminsannaha inay ka timida dibadda inay ka dambeeyaan dad ummadda cadow ah intaas markii aan ka gudbo waxaan rabaa inaan u gudbo shabaab iyo alqaacida maanta dalkan uguma horeyso madaxweyne xasan waa soo joogay anugu waa soo joogay waxaan aaminsannaha shabaab inay ka xoog badnaayeen awoodda soomaalida u diyaarsan ama dowladda soomaalida u diyaarsan inay intaan ka yareer kaalmada laga helayo ajnabiga inay intaan ka yareer haddana sidaan si ka habboon in loo maareeyaan aaminsannaha magaaladu dhan waa wada xiran tahay waxaana lagu marmarsiyooda arrintaas arrin amni inay tahay marka la fiiriyo qaraxii zooba ka dhacay iyo qaraxan marka la isku daro tirada ku dhimantay aaday u badanta waxa keenayana waxaa waaye istaraatiijiyada khaldan oo amniga loo sugaayo oo u suuro gelinaysa cadowga inuu mar walba uu doorto xilliga uu rabo iyo meesha uu rabo in uu doorto oo dadka ugu badan uu laayo marka dowladdumu waxay kaalmaynaysaa argagixisadu inay fuliso howlaheeda argagixisanimo sida ay jeceshaha mase waxaa loo doorta dowladdu inay ka hortagto arrintaas waxaan u malaynaa jawaabtaa waada ognahay marka waxaan rabnaa dowladda inaan ugu baaqno waa ka gaabaysa masuuliyaddeedii mas-uuliyaddeedii yacni istaraatiijiye amni oo fashilantay xilli hore in saddex sano ay socoto oo maalin walba dhagax horle la dhigo arrin khalada waay waxaan leenaha marka arrintaas deg deg ha loo bedelo saraakiisha amniga iyo dadka mas-uulka ka amnigan waa in la xisaabiyaa dowladnimo waa xisaabtan suurtagal ma ah maalin walba in qarax dhaco oo haddana qof aan loo xisaabinayn oo qof su-aal loo weydiina aysan jirin arrintaas sax ma ah runtii waxyaabaha laga naxa waxaa ka mid ah marka dadku ay ka hadlaan war dhagxaantan ha laga qaado ummadan oo xal ha loo keeno in dhagaxyada la sii badiyo arrin laga naxa waayo waxaa kaloon rabaa nuqto muhiima inaan u gudbo saddexdii sanoo lasoo dhaafay waxaa socota burburin ciidamada qalabka sida wax laga aamusi kara ma aha wakhtiyaa la soo geliyey dadka mataqaanaa ciidanka ku jira duruuf adagay ku soo dagaalameen duruuf adagay ku soo dulqaateen naftooday oggolaadeen in maanta loogu abaalmariyo waxaa tihiin ciidan qabiil laydinma baahna kuwo kalaa la samaynaa ee weliba iyadoon walba ciidan la diyaarsan kala wareega shaqada maanta waxaanu ay dhacaan inta waxaad looga xumaado waaye waxaad looga xumaado waaye saddexdii sano ciidamadii aad soo tababarteen aawen maxay qabteen ciidamadii laydinku wareejiyey xaggaa ku ogtiin maalin walba dagaallo faashila inaa intaa u dirtiin oo iyaga madaxa isu gelisiin iyaga la soo laayo oo hubka laga qaato oo hubkaas haddana ummadda lagu laayaa keenteen waxay sababta dowladdu in dadka soomaaliyeed ee degan magaalada muqdisho la canshuuro canshuurtoodana lagu dilo qaraxa maanta ka dhacay ex control oo canshuurta magaalada muqdisho laga qaado yaa lagu dilay dadkiyaa lagu dilay dadka aan soo aragnay kulligooda waxay ahaayeen dad u soofay inay ama soo helaan noloshoodii ama wax soo bartaan dowladda waxa laga rabo waxaa waaye dadkaas inay borotagtigarayso inay ilaaliso yaa laga rabay ma dhicin arrintaas welina dowladdu marka laga hadla waxay le yacnii ma keenaan wax macnalahoo lagu qanci karo war magaaladan waa la wada joogay maya xabaddu ka soo dhacaysa haddana waa la socday qarax waa dhacayay dhib waa dhacay laakiin sidaan ma ahayn magaaladu waa isu fureen qodobka kaloo ka sii muhiimsan waxaa waaye dalkan dagaal sukoy ka soo baxay waxuu u baahan yahay dib u heshiisiin waxuu u baahan yahay kalsooni dhis ummaddii majo iyo madax in laysu geliyo oo dowladdu iyadu dadka la dirirto oo qof walba la dagaalanto waxay keenee dowladnimadooda inay burburto waxay keenee shabaab in fursad la siiyo waxay keenee dhagarqabayaashu inay xoogaystaan dadku waxay u xukun tagaan al-shabaab ma beentay ama soo runte madaxda ka shaqaysa magaalada muqdisho qaarkeed al-shabaabaa soo xulay waa wada ognaha dowlad kuma noqon karna sidaan ummadda soomaaliyeed ha u istaagto siday dowlad uga heli lahay dowladdan aniga waxaan aaminsanaha waa in la weydiiyaa su'aashaas haddii aysan jirin cid weydiinaysa shacabkaa weydiinaya waxaan u istaagaynaa shacabka inaan abaabulno bannaanbaxaan dowladdana su-aalaha ay weydiiyaan haddii kale dowladdu waa inay ka jawaabtaa waxa dhacay waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan sheekh maxamuud iyo sheekh rafshar axmed ayay ku casaxayeen oo dowladda federaalk soomaaliya ka dalbanayay in xilka laga wada qaada dhammaan hay-adaha amniga ee dowladda federaalk soomaaliya si isbedel loogu dareemo amniga gobolka banaadir xulasha warashada ayaa dhegeysanaysaan reediyo cedna waad la socotaan saaxiibayaal xildhibaan axmed cali fiiq oo ka madax xubnaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya iyo xildhibaan cabdifataax cabdullahi geesi oo isna ka madax xubnaha golaha shacabka oo shir jir aad ku qabtay magaalada caasimadda muqdisho ayaa ka hadlay qaraxii maanta lagu qaaday goyska ekas koontaral afgooyay waxaana tacsi u direen dadka ku dhaawacmay qaraxaasi iyo alle uga baryay dadka ku dhantay qaraxaasi maanta ka dhacay goyska ekas koontaral afgooye ee muqdisho waxaan runtii maantay halkan walaha shacabka dhexdiisa uga tacsiyeynayaa dadkii soomaaliyeed ee aan waxba galabsan ee saakay etis kontarool afgooye magaalada muqdisho duleedkeeda dhacda qaraxa weyn lagu geystay oo lagu xasuuqay dadkaasoo tiradoodii ilaayo hadda aan boqol inay kor u dhaafeen meelaha qaarna la leeyahay boqol iyo konton ayay gaareen dhaawacuna dee intaasi in ka badan uu yahay taasoo noqonaysa musiibadii ka dhacday afariyo tobankii oktoobar isgoyska soobe middii ku xigtay ama middii la midka ahayd inay noqonayso xagga khasaaraha iyo dhimashada dadkaas waxaa ku jiray waan maqalnay arday jaamacada u socota waxaa ku jiray qaar iskuullada u socda waxaa ku jiray dad maaragtay khudaarta iyo ka yimid afgooye iyo meelahaas waxaa ku jiray dad iska rakaab oo xamaalataah oo shaqaysanaya waxaa ku jiray dad horumarka dalka ka shaqaynayay marka dhammaan runtii waxaan eheladoodii iyo qaraabadoodii uga tacsiyeynaynaa dhacdadaas xanuunka badan xasuuqaas xanuunka badan ee bahalnimada ah ee kooxaha argagixisadu ay mar walbaba sabab la'aan dadkeenna dhiiggiisa u daadinayaan taasoo runtii ah wax laga murgoodo la garan la'yahay waxay ka faa'iidayaan inay qof soomaaliya oo gurigiisa ka soo toosay oo ardaya oo hooyo aabbaa inay ku xasuuqaan waxa noocaasoo kalea waxayna muujinaysaa nimankaasi inaysan dhiig soomaaliyeed lahayn inaysan islaamnimo lahayn inaysan yacni dhiig damqaba inuusan ku jirin nimankaas ummadda soomaaliyeedna ay tahay in meel looga soo wada jeesto waayo maalin kastaaba dadkii soomaaliyeed bay la degayaan dhanka kale waxaan rabaa inaan u tacsiyeeyo u tacsiyadeeyo runtii hay-adaheenna amniga inaan u tacsiyadeeyo madaxweynaheenna inaan u tacsiyadeeyo ra-iisul wasaaraheenna inaan u tacsiyadeyno wasiirka amniga iyo taliyaasha ciidanka oo runtii waxaan tacsi ahayn ayagana aysan afkoodu karin dadkaas inay amnigooda dhowraanna ay ahayd madaxweynihiina uu ku soo koomay inuu isagu amnigiisa keligiis lafihiisa inuu amnigiisa u sugto xayndaabka madaxtooyada uu ku xirto dhagxaan iyo ciidan wasiirka amniga iyo taliyaashii ciidanka iyo dhammaan ra-iisul wasaarihiina inay isaga jiraan shaqo aan ahayn in dadka dalkan amnigiisa laga shaqeeyo oo kooxaha argagixisada dagaal rasmiga lagu qaado waxaad mooddaa dagaalkoodii inay u weeciyeen dowlad goboleedyada inay u weeciyeen maaragtay dadka siyaasiyiinta oo ka aragtida duwan inay danahooda keliya ay ka shaqaynayaan ciidamadiina caqiidadoodii laga dhigay inay ilaaliyaan nidaamka meesha jire aan loo caqiidadii ciidanka laga dhigin inay ilaaliyaan nabadgelyada shacabka marka waxaan rabaa inaan madaxda soomaaliya fadhiin halkan uga diroon dhaho runtii ciidamadii waad marin habaabiseen waxaad ka duudeen meeshii la rabay ciidamadu inay ka shaqeeyaan shaqadii la rabay inay qabtaan taasaa waxay keentay in maalin kasta argagixisadu ay goosato qayb dhan oo dadkeenna ka mida inay layso inay xasuuq geysato inay dadkii indhaha u ahaa udixii ummaddeenna oo dhallinyaradii waxbaranaysee in la xasuuqo marka waxaan leeyahay ciidamadu waa inay shaqadooda caadigaa galaan arrimaha siyaasaddana faraha kala baxaan taliyaasha ciidamaduna sidaasay sameeyaan madaxweynuhuna inuusan ciidamada marin habaabinuna adeegsan inay kursigiisa siday u ilaalin lahaayeen uu ku barbaariyo oo u diro shaqada dalkan inay qabtaan oo ah amniga dalka inay ilaaliyaan waxaan mar kale ka tacsiyadaynayaa dadkii ehelada ahaa ee halkaasi maaragtay eheladoodii ay ku dhinteen halkaas senator macow senator la yidhaahdo oo runtii wiilkiisa uu ku dhintay meesha oo nin kolliigeenna ama saaxiibkeenna guud ahaan maaragtay dadka soomaaliyeed oo dhan askarta soomaaliyeed oo runtii meeshaas iyaguna canshuurta iyo ilaalinaysay ee dhaqaalaha dalka inay kor u qaadaan oo meeshaa ku geeriyooday dhammaantood eheladooda waa u tacsiyadanayaa dadka dhaawacana waxaan leeyahay allaha allaha u boogadhayo waxaana leeyahay waxay u baahan tahay maalin kasta tacsi looma fadhin karee tallaabo dhaba in laga qaado xagga amniga ciidankuna ay shaqadoodii amniga ay aadaan oo siyaasadda faraha kala baxaan waa mahadsantiin waxaan ugu baaqayaa dowladda federaalka inay hurdada ka toosto qaraxii soobe waxaan xasuusanaa inay yidhaahdeen soddon qofaa ku dhimatay haddana waxaa laga yaabaa in madaxda lagu sheekaynayo in khasaaruhu yar yahay khasaaruhu waa badan yahay qaraxii soobena wax yar waxba kama yara hadduusan la ekayn dhaawacyadii isbitaalladay joogaan gurmad rasmiya ayaa dowladda looga baahan yahay dadka shacabka soomaaliyeedna sidoo kale inay u gurmadaan dadkaasaa looga baahan yahay annagoo xildhibaanadeena xildhibaanada ahna waa tegaynaa dhiiggeennaan soo shubaynaa insha allah gudoomiyaha gobolku waa mahsan yahay inuu meesha tegey laakiin waxaan rabnaa inuu ku daydo guddoomiyihii ka horreeyey oo maaragtay taabad shaqo fiican buu ka qabtay qaraxii halkaasaa gudoomiyaasha in lagu soo xasuusto ma rabna annaga qaraxyada si ay wax uga qabtaan gudoomiyaasha waxaan rabnaa horumarka dalka in lagu xasuusto laakiin maadaama qaraxyadii ay darisna la yihiin gudoomiyaha gobolku inuu gurmadka ugu weyn uu fidiyo shacabka gobolka banaadir oo dhanna inay dadkaasi u gurmadaan waaye oo dhaawaca iyo dadka maaragtay runtii xubnahoodii qaybo ka mida laga yaaba inay waayeen wixii xamar iyo soomaaliya wax looga qaban waayeen in caafimaad degdeg ah oo dibadda ah loogu diro waa mahadsantiin waxaan rabaa inaan murugada la wadaago ummadda soomaaliyeed oo maanta ay inaga baxeen dad aad u tiro badan oo ku baxay gacanta argagixisada arrintaa aad baan uga xumahay waxaanan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed u sheego inay tani tilmaanu tahay weerarada soo noqnoqday ee al-shabaab ay ku qaadayso shacbigeenna ee dadka badani inagaga dhimanayaan ee ay nagaga dhaawacmayaan ee hantideenna ku burburaysaa waxay tilmaan u tahay in istaraatiijiyadihii haddii ay jireenba inaynu istaraatiijiyad leenahay aanu kula diriraynay argagixisada ay guuldaraysteen istaraatiijiyadahaas hadday guuldaraysteen waxaynu u baahannahay inaynu maskaxdeenna isu geyno oo aynu ku fikirno oo aynu isla meel dhigno oo aynu ku heshiinno sidii dirirtaa loo geli lahaa inagoo midaysan waxaynu u baahannahay inaynu maalkeenna isu geyno oo aynu la garab istaagno la dagaalanka argagixisada inaynu wax ka qabanno in aynu haddii eebba ku roon yahay wixii taakula ahee loo baahanee maanta ku xidhan jeebka dadkeenna iyo maaliyaddeenna inaynu isu geyno
xildhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka soomaaliya ayay kaasaxeen oo dareenkooda la wadaagayay ee dadka waxyeelada ka soo gaartay qaraxee maanta lagu qaaday isgoyska ex control afgooye ee muqdisho gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi oo asna si jir aad ku qabtay xafiiskiisa waxa uu sheegay in wax laga xumaada ay tahay in maalin kasta qarax al-shabaab ay ka geystaan loona geysto shacabka soomaaliyeed oo waxma angalabsan khasaare interland oo ka dhasho dowladda federaalk ayuu ka codsaday in wax laga qabto dhibaatada al-shabaab ee gobolka balander ka geysanayaan sidii qaraxyada xag ugu badnaatay
waxaan arkay laba-iyo toban qof oo bidaysa bal wax kale saasay u bidaayeen qaar waxay ku dhaceen meeshaas oo aan ka soo gurnay hilbahoodii halkan waxaa ku dhintay madaxdii meeshaan xukuntay alyoom iyo ninka la yidhaahdo saylac iyo meeshaana ku jiraan hoosay hadda ku jiraan waa rag baaba'ay oo booliiska ah anigoo dhan xataa waa qarsoomay oo habaaskii iyo dhaska hadda biya ku soo mayr habaaskii iyo wixii oo dhan baa na qariyey markaan soo nimidna meeshaan ardadii markaan arkay madaxdii markaan arkay aniga waxaan sameeyey midabkii oo dhan baa iga tegey iyo maskaxdii meeshaana cuqubaa ka dhacday aabo waa ka aabo wax la yaab lahaa dhacay
qayb ugu dambeya barnaamijkaasi oo kale waxaad ku soo dhawaateen xubintaas ku xisaab badneed ee kalamaan
biib biib bilaaye moosew bar walbo ilaahay baryisii bug iyoonay wala baaba'inayka jiraane aloo baayey waa la baaba'ay waa la gacangeli waa la hoogay waa la baay miina dhaxdayna xalna anugu waajibasaa nolol ma
war balaayada maanta dhacday waxaan ku soo xasuustay dhulgariirkii ka dhacay soobe iyo dhiiggii lagu daadshay dhimashadii badnayd meydadkaa duxusha moodaysay dhudhumadii la jaray iyo helbihii dhidilku ruugaayey dhaawacyadii bislaadee gacmaha lagu dhowayn waayey dhuuxa iyo carunka isdhex yiil dhinac walbood eegto dhismayaasha dumay dhaqaalaha burbura dhagaxyadii shiilmay qof kastoo dhugtaba waxa ku dhacay dhaygag iyo yaabe iyo saakay tiinnagu dhacdaba way isu dhow yihiin dhiidhiyoo ka kaca bahalka waa la iska dhiciyaay war waxaa inagu dhacay wax la aqbali kara ma ahane ummadaan waxba u geysan oo gacal islaameed ah ninka qarax ku gaagaabiye shacabku maadaya inkastuuba noo raadgatuu geed ismariyaaba jeerida xaggeebuu ka geliso umar go'i maayo god madow miyaan lagu ridayn in la gelinaynin wuxuu galabsadayna sowj ilaah jeer ka gudi maayo gurigiisu sow jahannabiyo gogashi naar maaha meydkaan la sii wado maalin weyliba joogta horta yaa mas-uulka yaa yaa mas-uulka eebbaagoo kale maanay beriga hoow dhihi maayo sababtoo ah caloosha iga gubaysee waxaan dhihi lahay bugtii baalaayo waa dhacdee bulshaada maala baaba'a bugti baalaayo waa dhacdee bulshada maala baaba'a ilaahow bugta iyo baalaayada naga badbaadi kuwa kaa fiican amahaas ku baxee cambaro inaga shibdha nafjacaylkaan kugu nacaya ciridka ha lagaa jabshe warnimayo waxaa la yidhi carunkiiyo lafteennaba shuftada xalaalidoo ruugtay inta weer calaan iyo wixii xunsho caranayey eeyaha habeennadan iyoo wada caliyaynayey hilibkiiyo caddiintiinnibaa caadda loo waraye cadarkiiyo daruurtiiyo waxaad caadadka u mooday waa qarax ardaadiiq ka dhigay shacabkii caydnaaye waxsayla cajaa'iba markaan ka cabbiraad qaatay mujtamacii la cadadaynayaa aamus ciirsadaye cushka bahalka soo yuuraree calanwallaynaya marna kuma cageeyaana way ka cabsanayaane cabcadday in laysaga dhashaad ka cimbanaysaane carri kale naloo kama imaanoon cidda ahayne caasuma dadkeedii sidaan ugu ciyaarayo cadowgeedu suu yeelayaa iila laabaday maanta waxaan soo xasuustay halkudhiggii cabdiqaasin ee ahaa cidna uma maqna elna uma qadna aniguna waxaan soo xasuusnay cali waa caydiid caydiidna waa cali mugi lalahaay arooda aniga waxaan idiin leeyahay cadowgaan cid lagu tiri malehe iska celinaas leeyahay iska celiya war maanta masiibada ka dhacda ex control waa masiibo aad u ballaaran eebbaagoo tii sooba ka dhacdana ma dhuubnayna dahe dad badani waa ku dhinteen dad badanina waa ku dhaawacmeen intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacantana allaha bogsiiyo laakiin waxaan dhihi lahaa horaa waxaa loo yidhi nin dharbaaxyo ceebeed dugsaday dhaqayadeed maaliye dhashaaday sugtaa xaajadaad dhowrataa abide anu waxaan leeyahay waxaani wax la dhowra karo ma aha ummad aan dhiidhinoo noolina ma jirto waxaan ha laga shiidaad baxaan leeyaha mar inta laysu taago warlan yow dhaalayda dhammaadshee wa goraday walaagi dhiig lahow ka hadlay maaha
tusaale fiican waa teehe tawfiiqda tiirka mumudna tusaale fiican waa teehe tawfiiqda tiirka mumudna haye cabdullow taladaadu ma xumee ummaddu tawfiiq ma hesha ilaa ay hoggaan hesho masiibadii sooba berigii ay dhacdana shacabkoo dhammi meel kastoo uu joogo waa kuwii dhaheen diyaaraan nahay aan nala ku dhaqaajiyo madaxweynuhuna inta u qudbeeyu wuxuu yidhi anaa idin horkacaya laba maalin kadibna afrika iyo waddamada andariska nuuska aaday marka dadku hoggaan la'aan ma dagaalami karaan ayaa horkacaya madaxweynuhu markuu tuutaha gashan jiray rajaa jirtay haddase waa ka koonis istadiyum tegi waayan xafaladii ciidamada booliska war maanta madaxweynuhu isagoo taygiisa wata ayuu tacsi soo diray war tacsi iyo tay iyo tuuta maxaa isu keenay mawaalantihiin inuu maracad madaxa ku xirtay ahe war garahii sooba markii dhii guddoomiyii taabidba maragidiidu waa garabka kahiridi ee hadduu murfin ismaysuub aryaadhahan beriga mihim masiibadu ka dhacda guddoomiye cumar finish waa tegey markii uu arka masiibada meesha ka dhacda iyo baaxaddeeda ee uu mikrofoonka qabsadee inuu hadla damcay gadaashiisaa waxaa soo roogsada wax alla wixii nabad iyo nolol ahay oo taliyaha booliisku uu weyn yahay bashaarkaa lagu dhignaa guddoomiyaha array huri maaya warka iga dhigansa waxayna dhahayeen guddoomiye khasaareha ha sheegin dhibka meesha ka dhacay ha sheegin sida wax kuugu muuqdaan hawl caddayne nin weynuusan runta ka magan badee wixii dhacay walaxow ka sheegay wuxuuna yidhi dad badanaa ku baaba'ay mahan dhaawacaanuna sagaashan waa dhaafaa hadde waxna ma qarin tiradi dhimatana ma sheegin guddoomiyuhu war guddoomiye cumar finish waa kii hadda ka hor hore u yidhi ooyimayna waa aarsanaynaa hadduu yidhi caawahe aarsigii tan maanta dhacda waa loo wada jeeday guddoomiyaha wuxuu yidhi qaraxa ciidamadii ammaanka ee fashilay waa u mahad celinaynaa wuxuu kalou yidhi qaraxan waxaa loo wada gudaha magaalada goobo muhiima ayaa la raba in lagu beegsado iyo mas-uuliyiin muhiima in lagu laayo meesha lala beegsaday iyo dadka lagu laayey miyaysan muhiim ahayn muhim maahan aan maqli jira eebaagoo warkaas guddoomiye cumar finish fartaa uga dhacdaan u filaa beriga warnamiyoona may dheegi jiray haan haruubshe waa kuwiinta dadkii meeli ka dhimidii hobagayma ban lahayna madiida dadkaasa madika ii mooshiidina warnimayaho dadka maanta meesha ku baaba'ay waxay ahaayeen dadkii ugu muhiimsanaa bulshada qaraxii shaamow ee laba kun iyo sagaalkii waxaa ku dhintay afar iyo toban dhakhtar maantana toban sano kadib labaatan iyo saddex arday oo imtixaankoodii qalinjibinta uu ka socday jaamacadda banaadir ayaa qaraxa ku geeriyooday marka yaa ka muhiimsan kuwaas oo indhihii bulshada ahaa war kuwaan maanta qaraxa ku dhintay dhaqaatiiray ahaayeen qurac jabay sidiisii haddana qarankii muu liicay haddana ma tahay war talihii xijaar wuxuu yidhi yaan la sheegin wax meesha ku dhintay warkiisa yeeli mayno hal qof muqdisho uga dhiman maayo horta dadka dhimashadiisa xaal loo qarihayaase laga qariha waaba dhinteene aanal war mooshidii nabadii noolaala kagariye war nabadii noola inay qariyeen waa isku dayeen laakiin agaasimaha isbitaal madiina ayaa fashilay dadkan mid ka dilaya iyo midka qarinaya meydkoodu waxba iskuwa kaana dhaamaan inta kale haddii la qariyo ajaaniibtii turkiga ahaa ee meesha ku dhimatay baan qarsoomay war turki ajnabi maahan waa soomaali cadcad iyo dadee hela horaa waxaa loo yidhi khabri iyo qabka loo wada mala kala qariyo war nimayow muqdisho ninaan qof ugu dhimanayn ammaankeeda ma sugi karo warkaasay kurburooga liidka eeyo madow muqdisho dadkay ka dhaxaysaa ha la wada lahaado ma xumee boqolka dhimatay meeqaad ku leedaha saaxiibow warkayga anaa iskale kaadana kula lihi waayo wax ma ogide calaa kulli xaal waxaan dhihi lahaa anugu balaayaba balay shaabahdaa lana shurkowdaa sharci diiri kumataa fidnada waa shushubataa shayddaanna shayddaanka kale wowshan togayaaye midba shaar ha qaato iyo hub iyo shaabad gooniye shafeecada qur-aanka iyo islaam ha iska sheegteene shaki ma leh inay laba shabaab wada shaqeeyaan war waxba ha doodinina taabidaa hore u sheego wuxuu idin yidhi amniga muqdisho lahaansuu rabaa aryayaa cumar finish ka xiga asagaa jooga minay lahaasho tahay cumar waa maamul ammaanka uma xil saarro waran waliba liyaabsanya wasiirka amniga tanitii bilaayadii dhiyaasi ha teeganya reed maylaarey eebla angordane ka dhiyaasa aroo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waa joogaane keligiis maxaad ka rabtaane waa saddex qofoo nabadii nololo isku kalsoon marka masakiye ammaan ka sugayaan war waxaan daawaday guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi oo tacsi kiiro wadaninimo ka muuqato soo duubay waryaarheen madaxweynahaba tacsidiisa qofkii ugu horreeye komiti ka dhiibta wuxuu waaba ilaahay mahadi haddii maanta ay tacsiye kaa soo fuqday war guddoomiyaha golaha shacabkaba waa tacsiyeeyey eeyay tacsiye wax u tartaa aryaa tacsiye dadkaan hay u tartaa maa cadowga in la wada qabto la wada toogtoogto haddana war war ma haysaana waxaan la yaabay niman maxkamadda la soo saaray mid ka mid oo hadlaaya horta ninkii shabaab ku biira canaboore qasim hayee waxbuu dilahayaa buu yidhi aniguna kuwa wax doodhan baa madax u ahaayoo nin cayaar cayaara maahi buu yidhi maxasaanad baan leeyahuu ka wadaa war ninkaa sheegaysii waxaa la yidhi bishii labataan tiradii la rabay inuu dilo inta ka kala dhimanaatay ayuu adeerkiisa soo koriyo ku buuxsaday aabbihiina askariyow ahaay oo wuxuu u reebtay inuu hadhow damiinto haddii la qabto warwar ma haysiine maanta qarax dhexdiisa laga faa'iidaysta sharciga doorashooyinka in la ansixiyo xildhibaan farxiin muminna waxay tidhi sharciga doorashooyinka la ansixiyey waa kalamaan oo wuxuu dhigayaa in doorashadu tahay deegaan ay tahay xisbi oo ay tahay sidoo kale waxaasi wax iswaafaqaya maahee yaa qorshe ka wata doorashadu hadday sharcigaas ku dhacdo madaxweyne ibnu qaraxaa lagu dooro karaa bes aryaadhaha anigu waxaan ka cabsaha ergadyaalla badiha ahaa layidhi wax soo doorahaysa waana ogeedeenoo ergadi hore waa tii shabaabar ou dilo iyo kuwo ou u yeera ka dhigay mugga haddaan waxaanba ka cabsaha in madaxweyne shabaaba la soo doortoona lasoo hor rogojiyo soo ibni qaraxii aan kuu sheegnay maa soo xildhibaano shabaab ay imaamayaan sow ra'iisul wasaare shabaaba magacaabi maayo sow wasiiradu shabaab noqon maayaan sow safiiro shabaab dibadda loo diri maayo sow shaqaale shabaab iyo carrada buuxin mahayaan markaa sow shacab shacabka uma dhammaan war waxaa la yidhi sidiisaba ninkii caaradliya ciis la marin waayo carabkaaga hadal aad ka tiri lagala caalwaaye nabad la codsadaa hina ka darandhadiya ciryaame balaayadan antuugada shacbiga laba canlaynaysa casirdheer balaayadan warmaha nugu carrawsiisay inaan lala collaytamin amaan la iska caabaynin waxaan uga caroonnana yihiin hadal cambaarayna cunahana u sii dhiibannaa waa cawaannimo wareedhaha war ma haysiini nimanka dadka laynaya dowladda waxaa uga daran mucaaradka afka ka dhaliila warnimaya maanta warii qabaarmooga aa wuxuu daaray damaashaadka daawada markaasaa shacabka dhan la dagaaleen warwar ma haysiine axmed madoobe beeshiisiyaa cabatay waxayna yidhaahdeen dowladdu khilaafka kala dhexeeya axmed madoobe xilalkii oo dhan nooga qaadeen xuquuqdaynii siyaasadeed iyo midaynii shaqaalanimona waa ay ku xaqireen xitaa shaqaalihii hoose shaqadii waa laga ceeriye bay yidhaahdeen war ma shaqaalahoodiyaa qarxi maanta ku dhintay aryaadhaha wariyaha maanta yidhi damaashaadka daawada dhiigga u dabaaldegaa in loo dhaho miyou raba aqli xumadiisa ariyaa kuwa dhiigga daajuu ka mid yaha kaasi war sanadkan waryaal ma jiraan maalinta musiibada iyo maalinta farxadda ma kala kasayaan araada meesha nagu kala wada war maxmetra meesha nagu kala wada war kala inaguye aryaadhaha kale maanay beriga dagaalka inya naga joojisiin dagaal nooma naqdee dhaawacyada aanu gurmanno dhiiggana aan ku shubno mawdkana aasanno warkaanyuna beriga ha ku soo xirnaado shar gudban شيدا حجابا شرقدبا شيدا حجابا شرقدبا شيدا حجابا هيا غرحي قدي
waa mahadsan yihiin saaxiibada xudunta kalaman barnaamijkan dasica uu ku dhan yahay waxaan kaga tegay heestaan tana kula dambe waxaan kaga tegay heestaan ay ku luuqeen qaar ka mid ah kooxda khaldaan nabadgelyo meme hagine malaga